Kaysa Jaamac ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee Muslim ah Soomaali Maraykan ah oo loo doorto aqalka sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Maraykanka. Kaysa oo ah nin muddo degganaa Maraykanka waxna ku bartay ayaa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo horay isla kursigan ugu magacaabay hab ku meel gaar ah wuxuuna doorashadii toddobaadkan dhacday midtermka uu ku soo baxay Kayse kursigaasi isaga oo dadweynaha ay u codeeyeen Kayse ayaa helay boqolkiiba lixdan ku dhowaad codadkii la tiriyey wuxuuna ka guulaystay nin u tartamay kursigaasi oo isagu ah dadka Maraykanka ee waddankan u dhashay horena uga tirsanaa milatariga dalkan haddaba guusha Kayse jaamac kadib ayaa waxa aan weydiiyey waxay uga dhigan tahay isaga
saaray walaal marka ugu horeysa aad baad mahadsan tahay midda labaadna waxaan salaamaya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba walaal arrintan waxa weeyaan hawshan guul soo usoo heegtay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba iyo muslimiinta dhammaantoodba waana arrin aad iyo aad ugu faraxsanahay in maaragtay guushaan aan wada gaanay de marka runtii marka loo hadlana waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad loo farxi karo dhammaanteen meel kastaan joognaba waa tahay kayse bal waxaad iiga warantaa sideed ku soo baxday yaa kula tartamay
walaalo marka ugu horeysa aniga laba sannadood ka hor baa lay magacaabay oo maaragtay xisbiga dimuqraadiga ayaan ka tirsanahay laba sannadood ayaa xisbiga dimuqraadigu kursiga misinuka meelgaada igu magacaabay marka sagaal bilood ka horna marka waxaan bilownay cambaynka oo ah marka inaan dib ugu cararo kursiga si shacabka degmada aan deganahay ay dib igu doortaan marka hawsha saas ay ahayd markaa sagaal bilood oo cambaina kabacdi ninka ila tartamayeyna koray wuxuu ahaa nin maraykan ah oo dadka waddanka u dhashay ah islamarkaana isla ah nin askari ah dadkii askarta kamid ahaaya islamarkaanas nin wadaada ah oo dadka maaragtay diintooda wadaadka ka ah ayuu ahaa marka de walaalo alxamdulilah ilaahay maaragtay hawshu uu nagu guulaysiiyey boqol kiiba lixdan ayaan codka helay isaguna boqol kiiba afartan marka labaatan point baa noo dhexeeyey oo differenceka uu ahaa inta noo dhexaysa aniga isaga taasna waxaan ku gaaray walaa waxa weeyaan ma wax kale maahe waxaan ku dagaalamayna amaan ku kala duwanan waxa weeyaan waa ra'yiga meesha maraykanna waa dadku ay kukala ku dagaalamaan maaha wax kale waa ra'yiga iyo qofka wuxuu dad uu maaragtay fikradiisa ka dhiibanayo siyaasadiisa halkay tahay halka siyaasadaadu ay tahay
halka siyaasada tahay weeyaan marka taas wax weeyaan marka siyaasadda dhaweyto ee maaragtay gobolka gobolada oo dhan maraykanku ay u dareelayeen codsiinta ayaan marka ka wada qayb galnay marka dadka shacabkuna waxay boqolkiiba lixdan ay ogolaadeen maaragtay ama dib igu doorteen inaan u noqdo senatarka ka matalaya xaafadooda aan degan xaafadda aan deganahay waa tahay kayse waxaa tahay qofkii ugu horreeyey soomaali ah oo dabcan muslim ah oo kasoo baxa halkaasi sidee bay ku arkeen dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyo guud ahaanba muslimiinta dadka laga tirada badan yahay qowmiyadaha dabcan adiga ku waday sidey ku arkeen ama ay kugu farxeen markaad soo baxday
walaal marka ugu horeysa waxa weeyaan anigu waxaan ka tirsana xabsiga dimuqraadiga marka waxa weye muhiimaddu waxay tahay waxaan dhisay maaragtay coalition ama waxa loo yidhaahdo isbahaysato maaragtay la shaqaynayay oo hadday noqon lahayd dhinaca dadka xuquuqda insaanka u dooda hadday noqon lahayd dadka laybarka ama marag shaqaalaha hay-adaha shaqaalaha ama dadka immigrantski ama qaxootiga soo haajiray ama hadday noqon lahayd dadka laga tira badan yahay sidoo sheegtayba marka waxay dhammaantoodna ka wada fikrayeen maaragtay inuu noqdo kursigan inuu noqdo kursi iyaga matala islamarkaasna maaragtay tusaale u noqda dadka inay meel kasta gaari karaan haddii ay dadaalaan islamarkaasna maxaan ku dhahday anaguna aanu aniguna khaasatan shaksiyana aan noqday qofkii ugu horreeyey ama muslimna soo sheegtayba ama ama madow maxaan ku dhahday muslimna ama qaxooti soo galay waddankan ah ama dadka afrikaanka ama soomaaliga ugu horreeyey ka noqda orekan sanadka member ka noqda inaan noqdo taasina waa sidaan hore kugu sheegay waa guul soo xigtay dhammaan dadka laga tirada badan yahay iyo dhammaanta gaal khaasatan soomaalida iyo muslimiinta meel kasta ay joogaanba dabcan qof markii sidaad oo kale ah soo galooti ah waddankan maaragtay wakti badan isgeliyey suu wax u barto in dadka uga soo dhex baxo isagoo muslim ah isagoo maaragtay dhinacyo badan in laga eegayo ay suuragal tahay xataa midabkiisa ay suuragal tahay haddana markaad soo baxda dadkii kugu faraxsanaa ee ku doortay maxaad kusoo kordhinaysaa ay kula tahay
walaal marka ugu horeysa waxa weeyaan in matalaada dadka waa muhiim meesha haddaanad laguma telin oo aanad maaragtay ama haddaad noqon lahayd soomaali haddaad muslim noqon lahayd iyo haddii aad noqon lahayd qof laga badan yahayba betelaadu waa muhiim waxaan tusaale kaaga soo qaadanayaa sanadkii dhaweyta markii baarlamaanka fadhiisanayay ee aan ku jirnay waktigii aan soo gashay rabadaantu waxaan ka jeediyey markii ugu horreysay taariikhda khudbad ah in maaragtay rabadaantaan ka hadlo aanu maaragtay muhiimadeeda ay leedahay iyadan maaragtay u hambaliyayo dadka muslimiinta dhammaantood gobolka degan inay maaragtay ay rabadaanta krim aan u idhaahdo isla markaasna ciidii markay soo gelaysayna aan ku dhaha sidaas leegan khudbada ka jeediya ku dhahdo ciid mubaarak mar kale ay noqoto markii ugu horreysay taariikhda gobolka sanadka baarlamaanka dhexdiisa laga jeediyo arrintaas oo kale talabaadna waxa weeyaan siyaasadda waxay ku xidhantahay mar walba waxa weye waxaan maaraj karaynaa dhaqaalaha gobolka waxaan maaraj karaynaa maaragtay boosiga ama maaragtay sharciyeynta dalka waxaasoo dhanna maaragtay sharciyo guud oo dadka aan u dambatirayno wax u qaban karaya ayaanu soo maaragtay soo diyaarinaa markii ugu horreysay anigu khaasatan for example markii lay doortay sharciga ugu horreeyaan soo dejiyey wuxuu ahaa sharci samaynaya xafiis u qaabilsan arrimaha dadka laga soo haajiray ama dadka qaxootiga arrimahooda daryeelaya taasina waxaa ka faa'iidaysanaya dhammaan dadka aan matalo ama dadka laga soo soo haajiray ama dadka laga tiro badan yahay dhammaantoodba waana tusaale noqonaysaa in maaragtay in matalaadda ay muhiim tahay waayahay keese bal waxaad iga warantaa hami kaleetoo siyaasadeed ma leedahay meel aad uga sii gudbaysid inaad noqotay gobolka stateka aad joogtid qof ka soo baxay oo ku bira golaha sanadka wax kasii duwanood rajaynaysa ma jirta hortan waa muhiim arrin su-aal muhiima weeyaan walaal macaano ta ugu horeysa waxa weeyaan marka ugu horeysa muhiimaddeedu hadda waxay tahay inaan afartan sannadood soo socda ka shaqeeyo wixii lay doortay oo ay shacabku ii dhiibteen oo ah inaan maaragtay noloshooda iyo arrimahooda wax ka maareeyo aan wax ka bedelo taa ka sokowna waxa weeyaan waxaan kaloo anigu ku hamiyaya oo maaragtay inaan ahay aanan doonayaa in maaragtay dadka soomaalida ama muslimiinta ama dadka laga badan yahay ama dadka guud ahaan gobolka maaragtay minority-ga aba inaan u sameeyo fursad ay ah haddii anigu aan soo galay meesha inaanan albaabada dib u xirin albaabada aan soo galay aan dib u furo oo maaragtay dadka kale aan tuso maaragtay inay iyaguna soo geli karaan oo maaragtay ay noqoto maaragtay tusaale aanu noqdo talabaadna iminka maadaama doorashada ay dhacday waxaa dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa laga doortaa maxaan ku rahday dadka madaxda ka dhexdiisa ka noqonaya marka tusaale ahaan oo kale waxaan doonayaa inaan maaragtay noqdo assistant majority leader oo kale inaan noqdo xisbigayga dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisa taasay hadda maaragtay labada wiila soo socda aan doodaya inaan u cararo oo aan maaragtay meel ka gaadho
aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga iyo mustaqbalkaaga dambana waxaan kuu rajeynayaa guul
aad iyo aad baad maasatay walaalmacan saara waxa uu ahaa keese jaamac oo khadka telefoonka oregon iigu warramaya keese waxa uu noqday toddobaadkan ninkii ugu horreeyay muslim ah soomaali ah soo galooti ah oo aqalka sanadka ee gobolkaasi ku biira markana dhinacii heesaha